dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wadahadallo ay la galeen kooxda al-shabaab wuxuu kaloo sheegay inaysan jirin wax iyaga ee al-shabaab u dhexeeya oo ay ka wada hadli karaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa caddeeyey inuusan jirin wax wadahadal ah oo u dhexeeya iyaga iyo kooxda al-shabaab kadib markii wararka la xiriira wadahadalkaasi uu soo baxay maalmihii lasoo dhaafay munaasabadii kowda juulaay oo xalay lagu qabtay magaalada muqdisho ayuu madaxweynaha taa beddelkeeda sheegay in xubnaha soomaalida isaga soo baxa kooxda shabaab ay soo dhoweynayaan sidii horeyba u dhacday isagoo tilmaamay inay haddaba dowladda ku jiraan shakhsiyaad al-shabaab isaga baxay laakiin kuwa ajnabiga ah ay doonayaan inay ku laabtaan meelihii ay ka yimaadeen baraha bulshada baryahan waxaa wareegaya oo socday dowladda soomaaliya iyo al-shabaab oo wada hadlaayo waxaan rabaa caawa inaan si cad halkan uga uga uga caddeeyo wax wada hadala oo annaga shabaab noo dhexeeya caawa la taagan yahay ma jiraan yaan dadka lagu marin habaabinin halganka iyo dadaalka iyo dagaalka aan ku jirno yaan lagu waxyeelaynin waxaan rabnaa al-shabaab kuwa soomaalida ane inay u soo noqdaan dalkooda iyo dadkooda iyo dowladdooda kuwa aan soomaalida ahaynna inayna dhaafaan oo ay aadaan meelihii ay ka yimaadeen kiise raba inuu soo noqdo gacmo furan ayaan ku soo dhoweynaynaa dowladda soomaaliya wayna muujisay inay gacmo furan ku soo dhoweynayso ay qaabilayso wiilashii ka soo laabtay al-shabaab ee ka qoomameeyey wixii hore dhacay ee dowladda ku qanciyey mabda-aas inay ka tanasuleen una noqonaynin dowladnimaday maanta dhinac uga jiraanba saraakiil amni waaye saraakiil kaleoo maamul waaye ilaa meelaha ugu sarreeya dowladnimaday ku jiraan leanna waa soomaali wixii aan isku dhibsanna waa ka yimiday haddee muwaadin uu noqonayaa caadi ah capasitigiisa iyo awooddiisa iyo aqoontiisu ku meel maraya sida muwaadin kastoo kale inuu caddeeyo unbay uga baahan tahay marka waxaan leeyahay wiilasha shabaab weli ku maqan ha ku habsaamina meesha meel lagu sii nagaado kuma taalo shabaab agtiisa madaxweynaha ayaa dhinaca kale sheegay inaysan jirin wax iyaga iyo kooxda al-shabaab ka dhexeeya ama ay wadaagaan oo ay ka wada hadli karaan haddii ay jiri lahaayeenna ay la fadhiisan lahaayeen arrinka wadahadalka aan wada hadalno waa aan heshiino laakiin dee maalinteediina lama joogo dadka wax ka dhaxeeya markay jiraan ay wada hadlaan wax ka dhaxeeya oo ay ku kala aragti duwan yihiin markay jiraan ay wada hadlaan ilaa haatan sooma shabaabii annaga wax naga dhexeeya ma laha wax naga dhexeeya oo aan ka wada hadalno oo sidan sidaanaa ka fiican aan isdhahno ma hayno haddii aan hayn lahayn waabaa la hadli lahayn waa hor fadhiisan lahayn waa la hadli lahayn waa soo dhoweyn lahayn haddii berri ilaahay uu qadaro inay timaado waxaan wada leenaho isla ogolnaho isla qirnane waa la hadlaynaa maanta wada hadalna ma jiro ilaahay haddana wax naga dhexeeyaahi ma jiraan weli dadka soomaaliyeed waxaan rabaa walaahowgaas in ay aada iyo aada uga baxaan
wararka la xiriira wadahadal ay yeeshaan dowladda soomaaliya iyo kooxda shabaab ayaa maalmihii u dambeeyey hareeyey baraha bulshada laakiin jawaabta madaxweyne xasan sheekh ayaa meesha ka saartay suurtagalnimada wararkaasi